Sagaashan qoys oo danyar ah kuna dhaqan magaalada Caynaba ee Somalilan ayaa ka faa'iidaystay deeq raashin ah oo ay soo dhiibeen hay-adaha Relief Humanity International iyo Feeding Forward oo fadhigoodu yahay dalka Kanada sida uu faahfaahinayo Sheekh Maxamed Shire oo loo soo wakiishay qaybinta deeqdan ayaanu maanta halkan waxaan ugu bixinaynaa dadkii loogu talagalay ee cashuuradaha usoo dhigteen ayaanu maaragtay halkan ku bixinayn ku siinaynaa waad aragtaan amaanadooda ogtihiin waxa weeye cirkaa diiday dhulkaa diiday bilaadan ka qaatay war wixii aad noo soo dhiibteen ee ammaano ahaa ee lacagtaa nagu soo shubteenna shanta ku lahayn aad tidhaaheen dadka caynkaasa siiya waa annaga raashinu siiya waa waa ka waa taa idiin muuqata waa annagaa dadkii maaragtay iyagoo ku fadhiya iyagoo maaragtay alaabtii hortaallo iyagoo iyagoo maaragtay sidii ay ugu tala gasheen ah iyadoo muuqaal iyo hadalba ah ayaan maaragtay waa taa alaabtii waxaa noo soo dhiibteen waana sagaashan qoys ayaa hadda halkaa fadhiya labiyo sagaashan qoys baa fadhiya halkaas raashinka ku fadhiya labiyo sagaashan qoys ayaa fadhiya marka waxaan leenahay dadkii soo dirtay ee soo dhiibey ee soo diray sadaqadaa soo bixiyeyna meeshay ka soo saareen ilaahay khayr iyo wanaag ha u daba mariyo nebigeenu wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam maalin walba laba melag baa soo dega mid ducuu wadaa midna hamaarun buu wadaa ka ducada wuxuu leeyahy allahuma acdii munfiqan khalafan ilaahow ka wax bixiya khayr iyo wanaag u daba mari allahuma acdii mumsikan telefan ilaahayow kaaan waxba bixinna wax la'aan iyo telef u daba mari markaan waxaan leenahay sadaqadu nebigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam xadiis kale sadaqadu maalka ma nuqsaamiso bal tasiid oo yacni waxa weeye waxaad kuu hadhay baa ilaahay barakeynaya ilaahay meeshaa ka soo saartan ha idiin barakeeyo qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee ka faa'iidaystay deeqdan raashinka ah ayaa u mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay caawinta dadka tabaalaysan marka xigana waxaan u mahadnaqaynaa dadkii culimmada loo soo dhiibay waxaa loo adeegtay iyo kuwii soo baxsaday ee noo soo diray iyagana waxaan weenahay ajarkooday helayaan ilaahay ajarkooda ha siiyo waxaasu wayna soo gaadheen dad u baahan baa u yimi loo keenay waa nala soo gaadhsiiyey hay-adaha labada hay-adoodee kala duwan waxa ay soo dhiibeen culimmadii waa na siisay waanagaa ku farfadhina waa nala siiyey wayna soo gaadheen aad iyo aad baannu idinka mahadcelinaynaa idinna waxaanu idin leenahay wax khayr le allaha idinku bedelo iyo janno sidaasaannu idin leenahay waa aragtaan soortaana la siiyey waa aragtaan waa soortii labada haayadooda kala duwan inoo soo dhiibeen culimmaday noogu soo dhiibeen culimmadiina si sharaf le bay noo siiyeen waxaan ku idhi waa aragtaan waa saddex suf iyo caagad saliidah culimmadii baana siisoo si ficin noo siisay waxaannu idin leenahay kuwiina soo dhiibay ilaahay halkaa ka soo saarteen barako iyo khayr ha idiin geliyo